ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo xada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khasa oo galay maalintii saddex boqol toddobiyo tobnaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidamada yuhuudda dalka suudaan oo uu ka dilaayo cudurka daacun calooleedka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo howlgallo khasaare dhaliyey ka fulisay waddammada maali iyo burkina faso adeega korontada oo ka go'an guud ahaan dalka lubnaan malaayiin ruux oo ku nool koonfur afrika oo ka cabanaya abaaro saameeyey dadka iyo duunyada dowladda jarmalka oo qorshaynaysa inay dhinto taageerada militari ee ay siiso yukrain sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan amiirka imaarada islaamiga afghanistaan mowlaawi hibatullah oo jeediyey kelimad oo arrimo muhiima kaga hadlay waxaad dhegaysan doontaan tarjamada kelimaddaas insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol iyo toddoba-iyo tobnaad oo xiriira halka kooxaha muqaawamaduna ay fuliyeen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو انفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخاف، شوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka ghaza waxaan maanta waxadda dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol toban iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza xog ku galle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda duqiimo kala duwan oo ka dhacay marinka ghaza islamarkaana ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayuuniyadda waxaa lagu dilay in ka badan konton ruux oo shacab ah halka lagu dhaawacay kuwo kalood fara badan guryo badan oo ku yaala qidaaca ghaza ayaana sidoo kale duqiimahaasi lagu burburiyey waxaa sidoo kale ku dhaawacmay duqiimahaasi dadyow kala duwan oo ku sugnaa deegaanada ay duqiimaha inta badan ka dhacayeen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza dhacda duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux halkii ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban ruux oo kale magaalada dirilbalaax ee bartamaha jiida khaza duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kalood u tiro badan oo ka mid ahaa dadka barakacyaasha reer khaza wariyaasha khaza ku sugan ayaa waxay soo warinayaan in isbitaalka caafimaadka ee naasir ee ku yaala magaalada khanyunis la geeyey afar ruux oo shuhada ah iyo shan kaloo dhaawacyo kala duwan qaba deegaanka zuweyda duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen saacadii lasoo dhaafay waxay ku dileen in ka badan toddobiyo toban ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan duqintan ayayna ciidamada yuhuudda si gaara ugu bigsadeen qus shacab ah oo magaalada khazo ku dhaqnaa dadka duqaynta ku shiiday ayaana waxay sideed ka mid ahaayeen carruur yaryar subaxnimadii hore maanta waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada rafaax duqeyn xoogan oo ay la eegteen dad ku sugnaa goob ay horey u burburiyeen diyaaradahooda dagaalka toddoba ruux oo lix ka mid ah ay carruur yihiin ayaana ku shahiiday duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka khaza sidoo kale xerada nuseyraad ayay ciidamada yuhuuddu ku dileen afar ruux oo shacab ah halka kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen masjidka xasanulbinaa ee ku yaala xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xooggan oo xagga cidhka ah waxaana ku shahiday duqeyntaas dad badan oo shacab ah kuwaasoo ku sugnaa masjidka xilliga ay duqeyntu ka dhacaysay halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo jamaacada masjidka ka mid ahaa deegaano badan uu dhacay isla magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay xaafadda asabar ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo xooggan oo gallaaftay nolosha tobanaan ruux oo shacab ah duqeyntan ayaana si gaara u beegsatay guri halkaasi ku yaala afar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza duqeymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaanka talal hawa ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay saacadii lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan shan xasuuq oo aad u daran kuwaasoo ay ka geysteen deegaano badan oo dhaca marinka khaza waxaan xasuuqyadaasi ku shahiiday in ka badan lixdan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo lix ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah xasuuqa ugu daran ayaana ka dhacay deegaanka asuweydah ee bartamaha marinka wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sidoo kale sheegtay in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan afartan kun iyo toddobaatan iyo afar ruux halkay dhawcuduna marayaan ku dhowaad sagaashan laba kun shan boqol soddon toddoba ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana siin dhalla-aana u beegsanayso dadka qaxootiga ah dhinaca kale weeraro xogu gallaaya ciidamada maamulka yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan u dhaca daanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen meelaha ay weerareen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada magaalooyinka alkhaliil naabolis iyo dulkaram ciidamada yuhuuddu waxay weerar ku qaadeen guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala deegaanka ziita ee waqooyiga magaalada dulkaram waxayna halkaasi ku xidheen wiil dhalinyaro ah oo gurigaasi ku dhaqnaa dhismo sidoo kale ku yaal magaalada dulkaram ayay xog ku galeen ciidamada yuhuudda dhibaatooyin kala duwan ayayna u geystiin dadkii halkaasi ku dhaqnaa waxay sidoo kale xog ku galeen ciidamada yuhuudda xerada balaada oo ay waayihii dambe ka geysanayeen xadgudubyo iyo dhibaatooyin kala duwan iskoodhimaadyo xoogan ayaana halkaasi ku dhex maray ciidamada yuhuudda ee soo duulayaasha ah iyo kooxaha wax iskacaabinta falastiiniyiinta deegaanka sumuuc ee koonfurta magaalada alkhaliil ayaa sidoo kale lagu soo warramaya in ciidamada yuhuudda ay ka geysteen xoog kugal baahsan khasaaro weyn ayaana halkaasi ka dhashay sidoo kale waxay weerareen ciidamada yuhuudda deegaanka sabsadi ah ee ku yaala waqooyiga magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah dadka shacabka geesta kale ciidamada muqaamada waxa ay shaaca ka qaadeen in dagaalyahanadooda ay weerareen xarun milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxaana halkaas lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira war ka soo baxay kooxaha muqaamada ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu jawaab celin u yahay xadgudubyada ay ciidamada yuhuudda ka wadaan daanta galbeed iyo marinka khaza kooxaha muqaamada waxay sidoo kale sheegeen in ay weeraro kala duwan ku bartilmaameysadeen ciidamada sahyuuniyadda waxayna weeraradaasi intooda badan ka dhaceen deegaanka talaalhawa ee magaalada khaza gaari ciidan oo ay watiin askarta sahyuuniyadda ayay ciidamada muqaamadu la biigsadeen qarax xoogan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa sidoo kale weerar toosa ayay ciidamada muqaamadu la galeen askarta yuhuudda waxaana halkaasi yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan waxaana goobta ay iskoorhimaadyadu ka dhacay ku soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda waxayna meesha ka daabushay askartii dhaawacyada ahaa iyo kuwii goobta lagu dilay mareegahay internetka ku leeyihiin ciidamada yuhuudda waxaa lagu baahiyey in milatariga yuhuudda ay ka dagaalamaya marinka khaza in lagu weeraray dhismo ku yaala marinka khaza waxaana halkaas lagu dhaawacay ko iyo toban askari oo ku sugnaa dhismaha iyadoo kuwo kalena ay ku dhinteen ciidamada muqaamada ayaa waxay sidoo kale laba gaari oo gaashaaman ku beegsadeen qarax aad u xoogan xilli uu ku socdaalayay deegaanka talaalhawa ee waqooyiga magaalada khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid ah suudaan oo ka dilaacay cudurka daacuun colooleedka wasaaradda caafimaadka ee maamulka militariga suudaan ayaa shaaca ka qaaday in uu dalka ka dilaacay cudurka daacuun colooleedka kaas oo uu soo ritay dad badan haytham ibraahim oo ah safiirka caafimaadka ee xukuumadda militariga suudaan ayaa tilmaamay in cudurka daacuunka ee dilaacay uu sababteedu yahay isbeddelka bii-ada iyo dadkoo cabaya biyaan caafimaad ahayn wanaagsaneyn oo nadiif aan ahayn baaritaano la sameeyey ay qayb ka ahaayeen hay-adda qaramada midoobay ee suudaan jooga ayuu wasiirku sheegay in lagu ogaaday in cudurka daacuun colooleedka uu kusii fidayo dalka qaybihiisa kala duwan gobolada kasla iyo alqadaarif ee dhacabariga dalka suudaan ayaa ah kuwa ugu badan ee uu daacuunka faraha ba-an ku hayo sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee militariga suudaan arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli roobab mahiigaan oo daadad isku bedela ay ka da-ayaan qaybo badan oo ka mid a dalka suudaan kuwaas oo saameeyey dalka kuna dhinteen dad badan daadadka ku dhuftay dalka suudaan waxay sidoo kale dhaliyeen barakac xoogan oo ay reer suudaan kaga qaxayaan magaalooyinka iyo deegaanada ay daadadku soo gaareen hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa tirikoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in ugu yaraan boqol toddobiyo toban kun oo ruux ay ka barakaceen guryahooda suudaan ayaa waxaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka waxaa ka socda dagaalo culus oo u dhexeeya militariga suudaan iyo kooxda r s f ee gacansaarka la leh imaaraadka carabta iyo ruushka dagaalada ayaa saameyn weyn ku reebay reer suudaan geeska kale jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa dalalka maali iyo burkina faso ka fulisay howlgalo isugu jira kamaa-in iyo qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maaliya calooshadu shaqaystayaasha fagnar iyo askarta burkina faso wararka inaga soo gaaraya wadamada maali iyo burkina faso ee dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa tibaaxaya in ciidamada jamaacada nusratul islaam almuslimiin ay qaadeen silsilado weeraro ah oo khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey askarta maali murtadaqada daacadda u ah ruushka ee isku magacaabay fagnar iyo ciidamada burkina faso mujaahidiinta ayaa maalmihaynu soo dhaafnay qaaday weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamaa in khasaare lagu gaarsiiyey askar badan haddii aynu ku hormarno wadanka burkina faso ciidamada jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa kamiin u dhigay askar ka tirsan xukuumadda wagadugu kamiinkan ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dabinka ku dhacay iyagoo khabar moog ah weerarkan ayaa ka dhacay inta udhexaysa deegaanada tawqaan iyo taywiine oo ka tirsan gobolka dayaaqwaqa ee dalka burkina faso markan iyo dalka maali oo ka mid ah wadamada sida firfircown uga howlgasha nusratul islaam ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan militariga jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar jidgal ah u dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen askarta maali iyo maleeshiyaadka fagnar mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa colkan ayaa u dhigay kamiin culus askartan kolonyada ah ayaa mar qura waxay ka warhereen qaraxyo culus oo horay loogu sii diyaariyey iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan oo ku dul hoobanaysa markiiba waxay bilaabeen inay cagaha wax ka dayaan sida looga bartay ciidamada fagnar iyo askarta maali bayaan ay baahisay mu-asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa beejka ay internetka ku leedahay ku baahisay war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga loogana hadlayay kamiinkan weerarka isku bedelay weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro tirabeel ah oo gaaray ciidamada bayaanka waxaa lagu xaqiijiyey dhimashada shan iyo toban canaasir ah oo isugu jira ciidamada maali iyo askarta fagnar waxaana intaa ka badan dhaawac tirabeel ah oo ka dhashay weerarkan war-saxaafadeedka azalaaqa baahise waxaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen saanado militari hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka mid ah saddex qori oo hoobiye ah hal qoriyo bekem ah shan iyo toban qori oo ak forty seben ah iyo aalado kale oo kuwa dagaalka ah weerarkan ayaa kolonyada ku qabsaday tuulo lagu magacaabo dejaqsuuqa ay dhacdo gobolka moobti ee dalka maali isla wararkii maali ayaan ku guda jirnaaye ciidamada nusratul islaam ayaa qarax miino oo nooca muwaajahada ah la beegsay askar ka tirsan fagnar iyo kuwa maali qarax ayaa ka dhacay mandiqada yurusu ee wadanka maali azalaaqa ma sheegin haddii uu khasaare gaaray ciidamada kolonyada ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa loolan adag kula jirta dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ciidamada jamaacada ayaa isku fidiyay dhul ballaaran oo dhaca mandiqada waxayna si firfircown oo la taaban karo uga howlgalaan wadamada maali burkina faso niger iyo qeybo kale oo ka tirsan mandiqada dhinaca kale adeega korontada ayaa ka go-day guud ahaan wadanka lubnaan shirkadda korontada ee dalka lubnaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in guud ahaan dalka lubnaan ay ka go-day korontada dadkuna ay ku jiraan xaalad mugdi ah bayaan ay soo saartay shirkadda korontada ee dalka lubnaan waxaa lagu sheegay in shirkadii ugu dambeysay ee adeega korontada siinaysay dalka oo lagu magacaabo asharani ay dhintay kadib markii uu ka dhammaaday shidaalkii loo isticmaali lahaa koronto dhalinta guud ahaan dalka lubnaan si gaar ah goobaha muhiimka oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada bayruud goobaha caafimaadka iyo xarumaha ganacsiga ayaa koronto la-aan ah sannadihii ugu dambeeyey ee dalka lubnaan waxaa kusoo noqonayay go-itaanka adeega korontada waxaana ugu wacan iyadoo dowladda lubnaan ay marayso xaalad maaliyadeed oo culus oo ku timid musuq maasuqa madaxda talada haysa dadka ayaa aada uga cabanaya musuq maasuqa xargaha goostay oo sida muuqata aysan waxba ka qabanin dowladda marar badan bulshada ku nool wadanka lubnaan ayaa sheegay in dhaqaalaha wadanka uu marba marka xigta uu si liicayo ilaa iyo haatan kama soo jawaabin xukuumadda eedaha badan ee loo jeediyey malaayiin ruux oo ku nool koonfurta afrika ayaa ka cabanaya abaaro saameeyey dadka iyo dunyada koox lagu magacaabo horumarinta dalalka dhaca koonfurta afrika ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in malaayiin ruux afrikaan ah ay saameyn ku yeelatay abaaraha ku dhuftay dalalka dhaca koonfurta afrika waxay sheegtay in ugu yaraan siddeed iyo lixdan milyan oo qof ay ku nool yihiin xaalad xagga nolosha ah sababo ku aadan abaaraha ku dhuftay dalalkaas bilihii lasoo dhaafay iyadoona ay jiraan mawjado kuleelo ah oo daran wax soo saarkii dalagyada beeraha ayaa meesha ka baxay sababo ku aadan kuleelada daran iyo beeraha oo waayay roobabkii la filayay ugu yaraan siddeed iyo lixdan milyan oo qof ayaa hadda ku jira xaalad adag sida warbixinta kasoo baxday kooxda horumarinta koonfurta afrika lagu sheegay abaarahan ayaa ku waxyeeloobay dad badan iyadoona xoolo badan ay ku dhinteen laakiin wadamo badan oo dhaca qaaradda afrika ayaa la daalo dhacaya abaaro ba-an taas oo u sabab ah iyadoo mar dhow aysan roob ka da-in waddamadaas ugu dambeyntii dowladda jarmalka ayaa qorsheynaysa inay dhinto taageerada militari ay siiso ukraine wakaalada wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa ilwareedyo ka tirsan dowladda jarmalka in dowladda ay qorsheynayso inay dhinto taakulada militari ee ay siinayso dowladda ukraine miisaaniyadda sanadka laba kun shan iyo labaatanka ayaa la go-aamiyey in taakulada militari ee ukraine la siiyo la dhimo lana siiyo kalabar intii horey la siin jiray taas oo ah hoos u dhigid aada u ballaaran ilwareedyo ay soo xiganayso wakaalada wararka ee faransiiska ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda jarmalka aanay doonaynin in sanadka ay wax kordhin u samayso taakulada militari ee la siinayo ukraine inta ugu badan ay ictimaadi doonto lacagaha ruushka uga xaniban dalka jarmalka reer galbeedka ayaa qaati ka taagan taakulada militari ay siinayaan dowladda ukraine oo dagaal dabadheeraaday kula jirta ciidamada ruushka ee dalkeeda duulaanka kusoo galay xukuumadda kiyef ee uu hogaamiyo faladimir saloniski ayaa dagaal adag kula jirta dowladda ruushka ilaa iyo haatan ma jirto wax wara oo kasoo baxay dowladda ukraine oo ku saabsan gargaarkii militari ay ka helaysay dowladda jarmalka ee ay hoos u dhigtay oo ku saabsan gurmadkii militari ay ka helaysay dowladda jarmalka oo ay wax ka jartay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubayntii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha ka harsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan amiirka imaarada islaamiga ah afghanistaan mawlaawi hibatullah ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo quseeya afghanistaan iyo caalamka islaamka wuxuu mar kale sugay inaanay gorgortanka gelayn shareecada islaamka walahoodana ay siinayaan qof waliba oo muslim ah berina ay ka yihiin qof waliba oo gaal ah wuxuu sidoo kale ka dalbaday muslimiinta caalamka inay u soo duceeyaan isagoona dhanka kale u duceeyey muslimiinta falastiin haddaba waxaad ku soo dhowaataan tarjamada af soomaaliga ee kelimaddan oo jeediya asheekh mawlaawi hibatullah waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدر منذ
أيها العلماء الكرام والإخوة المجاهدون المخلصون لدين الله وجميع المشاركين والحضور الكريم في هذا الاجتماع culimmada sharafta badan iyo mujaahidiinta daacadda u ah diinta allaah iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan ugu horreyn waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhammaantiinna idinkugu hambaliyeynayaa guushan weyn idinka iyo muslimiinta oo dhammina waxaan ugu hambaliyeynayaa fadxigan iyo guushan allena waxaan weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta ka aqbala nafurka ay sameeyeen dhammaan muslimiinta shahiidayna allaha ka aqbala shahaadadooda allaha idinka aqbalo dadaalada aad bixiseen iyo dadaal weliba oo uu bixiyey qof kasta oo mukhlis ah oo dadaalkiisa ku bixiyey sidii aan u heli lahayn xorriyaddan aan alla weydiisanayno inuu noo joogteeyo waxaan alla weydiisanaynaa in maalinkan uu ka dhigo maalin guul fatxi iyo mid baraka leh oo sabab u noqda inay muslimiintu badbaadaan sidaba uu alle uga xoreeyey muslimiinta afghanistaan maalinkan dulmigii gaalada iyo gumaysigooda ayaan alle u weydiisanaynaa inuu muslimiinta caalamka oo dhammi ka xoreeyo dulmiga gaalada iyo xadgudubkooda si la mid ah sidaba uu alle u guuleeyey muslimiinta afghanistaan ayaan allaah weydiisanaynaa inuu u guuleeyo dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka joogaan walaalaha sharafta badan in cadowga lagu xoroobo dhabtii waa nicmo weyn oo uu allaah na siiyey waxaana waajib nagu ah inaan dhowrno nicmadaas ilaalinta nicmadana waxa ay ku imaanaysaa in marka hore alla looga mahad celiyo nicmada isagana la qaabilo marka raadiya raaligelinta allaah iskana ilaaliya wax weliba oo caragelin kara sharciga allana ku soo dabaala dalka waajibaadka ugu weyn ee nasaaran waa inaan hirgelinno shareecada islaamka oo aan u adeegno diinta allaah maanta oo kale alle wuu noo hiiliyey guushana waa uu ina siiyey marka waxaa waajib nagu ah inaan gudanno xuquuqda uu alle nagu leeyahay oo aan uga mahadcelinno sida uu inoogu ixsaan falay waxaa kaloo waajib nagu ah inaan ka fogaanno inaan caragelinno allaah subxaanahu wa tacaala waana inaan noqonnaa dad oofiya ballankii ay allaah la galeen sidaba uu alle inoogu dhabeeyey yaboohiisa ee ahaa haddii aad alle u gargaartaan isagana wuu idiin gargaarayaa waxaa waajib nagu ah inaan u gargaarno diinta allaah sidaba uu allaah inoogu gargaaray waana inaan daacad u noqonnaa allaah oo aan marnaba ka tegin diintiisa walaalayaal mas-uuliyaddanna saaran waa inaan diinta islaamka ku dhaqannaa ilaa aan ka dhimanayno tani waa mas-uuliyaddanna saaran mana ahan mas-uuliyad kumeel gaar ah intaba aan nool nahay waxaan shareecada islaamka ku maamuli doonnaa nolosheenna iyo dadka kale alle waxaan weydiisanaynaa inuuna hanuuniyo hanuunka dadka kalena uu sabab inooga dhigo oo uuna hagaajiyo hagaagga dadka kalena uu sabab inooga dhigo sababna inooga dhiga islaaxa addoommada allaah alle waxaan weydiisanaynaa inuu noo daa'imo xurnimadan walaalayaal dhabtii wuxuu jihaadka iyo halganku ahaa mid guulaystay waxaan leennahay tajaarub hore oo ah xilligii ay mujaahidiintu nafuur badan sameeyeen markii dagaalka lagula jiray midowgii suufiyeed guul ayuuna ku soo idlaaday halgankaas allaha ka aqbalo nafuurka ay mujaahidiintu sameeyeen waxay jebiyeen midowgii suufiyeed iyagoo bixiyey naftooda iyo dhiiggooda sideedaba allaah waxa uu farajka keenaa culays kadib laakiin markii uu farajku yimid dhabbihii ayaa isbeddelay xaaladdiina xaalad kale ayay isku beddeshay in badan way dhacdaa in qofku ku guulaysto imtixaanka culeysyada laakiin aanu ku guulaysan imtixaanka guusha qofkana way dhacdaa in guusha imtixaan looga dhigo kadibna uu fashilmo allena ma dhaho e alle wuxuuna siiyey towfiiq ku timid fadligiisa dadkuna nafuur badan ayay bixiyeen imtixaankii culayskana waan ka soo baxnay annagoo guulaysanay allena waxaan weydiisanaynaa in imtixaanka guusha uu noogu dhammeeyo guul iyo towfiiq alxamdu lilaah ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan allahna raalli ka yahay isagana waxaan weydiisanaynaa inuu naga raalli noqdo nidaamka islaamiga ah waa nidaam sharci ee talada gacanta ku haya xilligan xuquuqda muslimiintana waxay ku dhowrsan tahay harka maamulkan nabad amni iyo barwaaqo ayaana ka jira dalkeenna maantana waxaan ku noolnahay amniga ka jira guud ahaan afghanistan alle khayr ha ku abaalmariyo dhammaan mujaahidiinta amniga iyo nabadda ku soo dabaalay afghanistan iyaga ayaa ah sababta muuqata laakiin sida xaqiiqda ah amnigan waxaa keenay allah subxaanahu wa tacaala alle ayaana uga mahadcelinaynaa nicmadan ilaahay baana ku mahadsan oo waxaa dadaal ballaaran lagu bixinayaa hirgelinta shareecada islaamka maamulka islaamiguna maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii xoogaysanayaa waxaan ka codsanayaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta inaysan fududaysanin gudashada waajibaadkana saaran maxaa yeelay xurnimada aan gaarnay waxaan ku weyn karnaa dayacaad aan samayno suuragal ma ahan inaad dhoohano noqoto feejignow oo ilaali xuduudaha shareecada islaamka qalbigu yuusan idinka gelin jaceylka adduunyada xilalka iyo sumcadda ha ku tartamina adduunyada iyo inaad heshaan xilalka sidaba kuwii idinka horreeyey ugu tartameen oo markaa kadib u dagaalameen mid weliba uu koox gaar ah samaystay waxaana bilowday qowmiyad gobolaysi iyo colaad mid kasta oo ka mid ahna waxa uu samaystay xukuumad isaga u gaar ah ka fogaada dhammaan arrimahaas xidhiirka idinka dhexeeyana xoojiya dhexdiinnana isku dabacsanaada oo isku tura maxaa yeelay taasi waxaad ku helaysaan raalli ahaanshaha allaah iyo shacabkiinna ha ka dhigina galgacalka iyo colaadda mid ku tiirsan qaraabanimada allaah waxa uu ku yidhi mid ka mida ambiyadiisa kama mid ahan ehelkaaga markii uu wiilkiisu fasahaaday oo uu ka baxay daacada allaah dadka aan gacal ka dhiganayno waa owliyada uu alle ka raalli noqday cadowgeennuna waa cadowga diinta islaamka arrintan ah in qofka alla dartii uu wax u xidhiiriyo alla dartiina wax u gooyo alla dartii wax u jeclaado alla dartiina wax u naco waa darajaadka iimaanka midka ugu sarreeya ee ku dadaala in tilmaamtaas la idinka helo tallaabo welibana alla dartii u qaada diinka allaahna ku jaangooya naftiina ka dhowra jaceylka awoodda iyo sumcadda kana fogaada jaceylka qowmiyadda mana bannaana in dhexdiinna laga dareemo isku soo dhowaasho ku dhisan qowmiyad iyo deegaan oo sax ma ahan inaad tidhaahdaan qofkan waxa uu ka soo jeedaa waqooyiga koonfurta ama bariga iyo galbeedka afkaarta ah kani waa farisi kani waa bashtuuni kani waa daajiki kani waa usbaki kani waa baluushi waa inaan dhexdiinna marnaba lagu arkin u fiirsada halbeegga wanaagga waa islaamka iyo alla kacabsiga oo keliya ee islaamka iyo taqwada ka dhigta halbeegga aad ku jaangoynaysaan xiriiradiinna walaaltinimada dhexdiinna ah ilaaliya sidaba uu allaah idinku amray aayadda odhanaysa إنما المؤمنون إخوة لو كنتم هكذا وبقيتم على نهج الشريعة فسيبقي الله تعالى هذا النظام إن شاء الله haddii aad sidaasi ahaataan oo aad ku sugnaataan shareecada islaamka alle waa uu baaqi yeeli doonaa maamulkan aadna mas-uuliyad isaga saara hirgelinta nidaamka islaamiga ah oo ka dhaqangeliya guryihiinna tuulooyinkiinna naftiinna asxaabtiinna iyo ehelkiinna isku daya inaad xaqiijisaan caddaaladda maxaa yeelay waa arrin muhiim ah hana hilmaamina in marka hore aad amarka allaah ku dabaqdaan naftiinna kadibna ehelkiinna iyo qaraabadiinna fulinta xukunka allaah ha ku kala duwina kan faqiirka iyo kan hodanka ah caddaaladna ka sameeya fulinta xuduudda shareecada culimmada mujaahidiinta qudaadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulanka haddii nidaamkan islaamiga ah uu hirgeliyo caddaaladda dadkana caddaalad ku maamulo ogaada inuu sii jiri doono maamulkan ilaa qiyaamaha haddiise caddaalad laga waayo wuu tirtirmi doonaa maamulkan marka laga hadlayo xukunka shareecada islaamka ma jira farqi u dhexeeya qofka hodanka ah iyo kan faqiirka ah haddii uu dulmi uu dhaco lana waayo qof inkira wuu suuli doonaa maamulkan haddii tallaabo weliba oo la qaato ay ku imaanayso weji iyo ergo lana dayaco dadka fuqarada ah oo kuwa xoogga leh iyo dadka ergada ay ka timid la hormariyo caddaaladdu waa ay burburaysaa mana sii jiraya nidaamkan oo waa uu burburi doonaa marka juhdigiinna oo dhammi isugu geeya inaad u adeegtaan fuqarada oo dabcan ah kuwa dulman weyneeya dadka noocaas ah oo maamuusa mar weliba ogaada oo u fiirsada in waddankani la yidhaahdo afghanistaan uu hooy u yahay dadka dhibaataysan kani waa dalka shuhadada iyo dhaawacyada ma jiro guri ku yaalla afghanistaan oo aan murugo dareemin ma jiro guri ku yaalla dalkan ilaa wuu huray shahiid ama qof dhaawaca ama qof xabsiga cadowga ku jira dhammaan dadka ku nool waddankan waa kuwa sidaasi loo dhibaateeyey ee si wanaagsan ugu adeega oo weyneeya islamarkaana maamuusa allana maanta guusha ayuu gacanta idiin geliyey ma jirin cid filaysay in sidaani fudud lagu jiridsiibi doono fasaadka iyo sharta uu gumaystuhu ku beeray dalkan laakiin markii uu dhammaaday gumaystaha jariimo weliba ayaa dhammaatay shar welibana way qarsoontay allaah ayaana ku mahadsan dhammaan arrimahaasna waxa ay ku dhaceen kaalmada allaah alle ayaana ka guulaystay haa alle ayaa ka guulaystay ee alla u mahadiya una sujuuda muslimiintana u naxariista gumaystuhu waxa uu gaboodfallo ba'an u geystay dadka ku dhowaad afartan iyo shan sano dadkan waa la dulmiyey way barakaceen way dhibaatoodeen waxaana la gaaray wakhtigii dhaawacyadooda la dhayi lahaa ee aan u adeegno dadkan allana aan weyddiisana inuu nuugu kaalmeeyo inaan dadkani u adeegno adduunkooda iyo aakhiradooda marka hore u adeega diinta oo carruurtooda bara diinta islaamka bara cilmiga oo bara cilmiga bara islaamnimada qof kasta oo idinka mid ahna waa inuu qaataa mas-uuliyaddaas ah in loo adeego diinta islaamka tallaabada labaad waa inaad u adeegtaan adduunyadooda oo aad siisaan adeegyo dhaqaale oo aad dhowrtaan hantida muslimiinta oo aad gaarsiisaan dadka mudan sida agoommaha iyo fuqarada waa inaad u kuurgashaan xaaladda dadka fuqarada ah alle waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imiyo xorriyaddan muslimiintana ku suga diintan walaalayaal salaadaha iyo sujuudda ugu duceeya dadka mas-uuliyaddiinna haya oo dhaha sida tan allow sug madaxdeenna kuna toosi inay shareecada islaamka ka hirgeliyaan waddanka jaceylka mansabka iyo adduunyadana qalbigooda ha gelinin rabbiyow ilaahow colaad iyo xaasidnimo yuusan qalbigooda u gelin kuwii iyaga ka horreeyey ee mu'miniinta ahaa qalbigoodana waxaad gelisaa jaceylkaaga jaceylka diinta iyo caddaaladda iyo jaceylka inay u adeegaan shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta anigana sidoo kale waxaad iigu ducaysaan inuu igu toosiyo xilka aan idiin hayo waxaan kitaabka addur almukhtaar ka akhriyey culimmaduna way fadhiyaane inay waajib ku tahay raciyada inay u duceeyaan hoggaankooda iyo madaxdooda kelimadda ah waa waajib ayaana kitaabka ku timid waxayna ka dhigan tahay inay waajib tahay in loo duceeyo imaamka qofkii aan u ducayninna waa uu dembaabayaa si la mid ah sida aad ugu ducaysaan waalidiintiinna oo aad u leedihiin allow u dembidhaaf waalidkeenna waa inaad dhahdaan allah qalbiyada gedgediyow ku sug quluubta madaxdeenna jaceylka diinta jaceylkaaga iyo daacadaada amiidhkeennana xaqa ku sug oo qalbigiisa geli jaceylka cadaaladda alle ma qadaree haddii quluubta madaxda ay dhinac kala aaddo ummadda oo idil way halaagsamaysaa maadaama khudbadda jimcaha aan ugu ducayna abuubakar sidiiq cumar cuhmaan cali labada xasan iyo faadima bintu moxamed dhammaantooda allaha ka raali noqdee radiallaahu canhum iyagoo weliba ka mid ah tobanka jannada loogu bishaareeyey annaga ayaa kaga baahi badan ducada ileen waxaan nahay hoggaan jira wakhti aakhiru zamaan ah oo waxaan nahay kuwa taag daran oo liita marka laga hadlayo cilmiga iyo alla kacabsiga sidaasi darteed ma awoodno inaan tallaabo qaadno iyadoo aanay muslimiintu inoo ducaynin mas-uuliyiinta oo dhammi ugu duceeya inuu alle toosiyo xaalkooda ikhlaasna ku arsaaqo quluubtoodana uu alle ku sugo diintiisa iyo daacadiisa haddii ay quluubtooda mar keliya isgediso waxaan la kulmaynaa masiir halis ah oo foolxumo badan sidaba horay u dhacday allaha barakeeyo kulankiinna ugu dambayntiina waa idiin hambaliyaynayaa dhammaantiinna culimmada iyo hoggaankana waan u hambaliyaynayaa dhammaan reer afghanistaan iyo muslimiintana waan u hambaliyaynayaa gunta hoose ee qalbigayga ayaan idinkaga hambaliyaynayaa alle ha barakeeyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan iyo munaasabaddan alle ha barakeeyo muslimiinta ku nool daafaha dunida allana aan u weydiino inuu faraj siiyo walaalaheenna muslimiinta filistiin allow reer falastiin sii guul deg deg ah oo ay kaga xoroobaan daalimiinta alle waxaan weydiisanaynaa inuu filistiin xoreeyo sidaba uu afghanistaan u xoreeyey alle waxaan weydiisanaynaa inuu reer falastiin ka dulqaado dulmiga yuhuudda oo uu xoreeyo masjidul aqsa iyo beytulmaqdes oo aan goobjoog ahaano furashadiisa iyo guusha muslimiinta alle waxaan weydiisanaynaa inuu yuhuudda ciqaabo ciqaab xanuun badan sidaba uu horay u ciqaabay fircoon namruud iyo reer caad allow ka xafid dhammaan muslimiinta caalamka dulmiga daalimiinta ma doonaya inaan wakhtigiinna intaan ka badan idinka qaato waxaan rabay inaan idinla wadaago farxadda maalintan aad baana ugu faraxsanahay kulankiinna iyo inaan idinla kulmo guriga waxaan uga soo baxay anigoo ajir niyeysanaya niyadda ah inaan ka qayb galo kulankan ay muslimiintu leeyihiin oo aan ka soo duceeyo kulankaas waa intaasoo alle iga aqbalo ducada alle waxaan weydiisanaynaa inuu ducadeenna ajiibo qalbigiina alle ku soo xaadiriya oo barya wuu idin ajiibayaaye maxaa yeelay kulankiinna waa mid barakaysan gacmaha mas-uuliyiintan alle khayr badan ha ku keeno alle ha idin dhowro ha idinka xifdiyo fitno weliba mas-uuliyiintiinnana ha ka ilaaliyo fitnada adduunyada alle waxaan weydiisanayaa in muslimiinta caalamka oo dhammi uu ka ilaaliyo fitnada wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
استحضروا الله في قلوبكم وادعوه يستجب لكم لأن هذا اللقاء مبارك أجر الله الخير على أيدي هؤلاء المسؤولين آواكم الله حفظكم الله من كل فتنة وحفظ مسؤوليكم من فتن الدنيا وأسأل الله أن يحفظ جميع مسلمي العالم من كل فتنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله